waayo runtii xaqiiqada jirta waxa weeyaan muslimiintu mawqifka siyaasigaa marka kan way ku guulaysteen sabaa maka hadday galaan iyo haddaanay galin waayo waxaa iskaga mid ah hadday maka galaanna waxaa muuqanaysa cududii muslimiintu inay tahay xataa qurayshtii ugu adkeed inay ka cabsatay oo loo ogolaaday meeshii laga soo eriyey shalayto iyagoo xooggooda wato inay soo galaano ka cimraystaan xataa haddii laga celiyo marka kanna waxaa caddaanaysa yacni muslimiintii koox yaro meel lagu weerweeraray inaanay hayne maanta iyagoo ciidamadoodii iyo waxoodii wato xataa ibn guri ka galay inay galaan magaalada makaa mar kasta mawqif siyaasi oo carab iyo duyda gaadha ayay muslimiintu taagan yihin qurayshna tan waa fahamtay waxaanay u aragtaa inay tahay un iyagoo la dulaysanayo haddii maanta sida tan ciidanka muslimiinta ay meesha kusoo galaan markaase waxay yidhahdeen marnaba soo geli maaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayey laakiin mawqifkiisa inuu in badan sharxo wuxuu kaloo diray baa la yidhahdaa nin la yidhaahdo kharash ibnu umaya oo isla khusaaciya si uu ugu sharxo mawqifka muslimiintu ay tahay quraysh waxaaba isku dayday waa layidhi ninkaa isagaa inay disho laakiin axaabiishtii axaabiishtu waa maaha xabashi waa dad dega nisba lilxibsh maka agagaarkeeda quraysh kalka wadaaga la ahaa ayaa tiri de ninka iyagan la dili maayo hala daayo kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay inuu u diro cumar bin alkhaaab cumar wuxuu sheegtay markaasi ilaahay rasuulkiisa iyo nimankani quraysh anagu olaad rasmiga dhan dhex taalla xataa nimankii reer banu caday qoladii u ka dhashay xataa reer banu caday inay ima difaacayaan anigu waxaan xidhid nimankaa gaal iyo muslimaan kale waa xidhid lahay waa go-ayo cid kale u dir cusmaan ibnu cafaan ayuu markaa nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu diro oo isagu uu wargeeyo cusmaan ibnu cafaan markii la diray dhexda waxay seelanidaa aban ibnu saciid ibn alcaas ninkaas baa markaa magangelyo siiyey ilaayo uu quraysh warka ka gaarsiiyo quraysh waxay kaloo u ogolaatay inuu tawaafo cusmaan cusmaanna wuu diiday oo wuxuu yidhi anigu tawaafi maayo nebi maxamed aan tawaafin calayhi salaatu wasalaam wuxuun baan tawaafi karaa haddii la ogolaado in nabigu alayh salaatu wasalaam soo galo oo tawaafo nabiga hortay anigu mar naba tawaafi maayo qurayshi markaa cismaan dib bay u dhigtay shaayacaad ama warar baa soo baxay sheegayaba in cismaan la dilay nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu isugu yeedhay markaas isagoo bayca heshiis la gelaya geed baa la yidhi samura geed suwaxa hoosteed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii heshiis kula galay kula baayacsamaya cala almowt maanta inaanin noqonin inuu geeriyoono mooyaane riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan cala an laa yafiru wuxuu cahdi kula gelaya nin kastoo saxaabada ka mid a inaan la cararin yani mowt iyo inaan la cararin waa islaalkii waxaa la yidhahdaa kun iyo afartii boqola ninba nabiga calayhi salaatu wasalaam bay heshiis la galeen waaxid min almunaafiqiin munaafiq caan oo weyn oo la yaqaanay aljad ibnu qays ninkii la odhan jiray sida saxiixu muslim uu tilmaamayo ninkan oo qisas badan leh oo qisaskaa nifaaqa ku saabsan waa ninka yidhahdaan sababtiisay kusoo degtay alaa fi lfitnati saqatu waina jahannama lamuxiidatu bilkaafiriinka aayaadkaasi ninka la yidhahdo way kusoo degeen markii romliskii xaggaa la qabanay intuu nabiga u yimi yidhi aniga hablaha cadcad haddaan arko dhibana kala gaadhayse yaan lay fidmaynina xaggaaba qoladaa yaan lay kaxaynina aayaadka qur-aanka kasoo degayeen calaa kulli xaal abjad ibnu qays waxaa la yidhahdaa maalinta hal garof lagakeed buu isku gudbaa la yidhi isagu heshiiskaasi nabiga lama gelin calayhi salaatu wasalaam kole waxaa saxiixa un inaanu heshiiskaasi nabiga la gelin saxiixa riwaaya saxiixa kusoo aroortay qolada taariikhiyahanaduna waxay kusii tilmaamaanba meelahaasi inuu ku dhuntay saxaabadii baycada markuu nabigu yihi heshiiska ayaa ila gelaya waxaa la dhaha sanaan ibnu cabdillaahi ibnu wahab ilasadi ayaa ugu horeeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam heshiiskaasi la galay dabeetana saxaabadoo dhami baycadaasay la galeen oo maalintuu nabigu kulahaa antum khayru ahli lard dadka dhulka kor saaran idinka u khayr badan buu nabigu kulaha calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu naara in sha allah min asxaabi shajara axad min aladiina baayacu taxtaha in sha allahu qofna naarta ka geli maayuu nabigu kulahaa nin maanta halkan heshiis igula galay waa kuwa ilaahayba subxaanau watacaala uu qur-aanka kaga waramayo baycat ridwan nabiga la gelaya calayhi salaatu wasalaam markii ugu dambaysayna nabigu intuu labadiisa gacmood isagoo isku dhuftay isagoo geedkii hoos fadhiya ayuu yidhi wahaadihi licumaan taasina cusmaanka maqan anaa u qaaday buu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam markii baycatu ridwaan la galay in yar kadib bana inay shacbaarunbay yara hayso yara xabsida cusmaane way soo daayeen dabeetana iyadoo muslimiintii dagaal ay u diyaargaroobeen ayuu yimi haddana cismaana soconayo aan la dilin shaayica iska ahay warku turkuteen ayuu ahaa waa la dilaydi qurayshi rag badan bay soo dirtay baa la idhahaa lilmufaawada raggii ay u soo dirtay heshiiskan iyo bal wada hadalka inay nebiga la galaan waxaa ka mid ahaa curwata ibnu mascuud isaqafi ninka la idhaahdo curwa ibnu mascuud asaqafi curwata ibnu mascuud asaqafi waa nin reer banu saqiif ka tirsan odayadoodii ugu waaweynaana ka mid ah bale waxay kuba sheegaan mufasiriinta qaarkood labada nin ay lahaayeen lawlaa unzila caleyhi rajulu min alaqryat kuway sheegayaan labada nina labada magaalo waawe mid ka mida muu qur-aan kusoo dego curwa ahaa bay idhaahdaan curwaa loo soo diray dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimi maxaa la idhahaa curwa nabiga in badan buu la hadlay isagoo le waxaanaad la socoto cid la socoto lama arag maxamedow waxaanaad wado nin tolkii intuu dagaal ula yimaado gunta ka jira adiga mooyaane horta carab laguma hayo nin tolkii intuu u yimaado dagaal unula yimaado raba inuu gunta ka jiro adiga mooyaane cidi kuma arag waxaanse kuu sheegayaa buu yidhi hadday ta kala noqotona waxaana aad wadataa buu lahaa waa awbaash waa koox yani waxaan naf lahayn xashiisha baad soo urursato aad meesha wada warrag hadday tahaleeshaan kuwar wax kaa celin maayaan buu lahaa saxaabadiina ugu kuleeyeen waa iska xaabo waxaanaad wadataaye rag hadday seeshaan kuwani wax kaa celin maayaane waa kaa carari doonaan waa la yidhaha abibakar baa ka xanaaqay abibakar iyoo la fadhiyey markaasuu maalintaa erey xun buu ku yidhi baa layidhi amsis badr allata buu ku yidhi waa erey runtii aan afka ku macaanayn anaxnu nafiru canhu meeshaa xunuuga buu yidhi maadigaa maanagaa ka cararayna buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam maanagaad naleedahay nabiga ka yaacayaan oo u gargaari maayaan wuxuu yidhi la yidhi war waa kuma ninka kane ninka sidan ii caayaya waa kuma waxaa la yidhi waa abubakar wuxuu yidhi ama waladii nafsii biyadihi lawlaa yadun kaanat cindii lam ajzika biha la ajabtuka abubakar nin aada u fiican abubakar waxaa la yidhahdaa min xaysu sabc nin kulul buu ahaa aada u kulul markuu cadhoodo weliga ayuu ahaa laakiin wuxuu kaloo ahaa dee ummadda nebiga dabadeed calayhi salaatu wasalaam ninka u khayr badnaa ha kululaade wuxuu ahaa ninkii dadka u khayr badnaa bacda nabiya calayhi salaatu wasalaam abubakar markaa shaksi aada u xidhiidh badan oo mujtamaca xidhiidhiya oo wanaagga ka shaqeeya ayuu ahaa curwa markuu yidhi waa kuwa ninkan sanicaaye lagu yidhi waa abibakar wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartee abibakar buu leeyay yani abaal buu igu leeyahy gacan buu hore igu geysto aanan uga abaalgudin buu yidhi sidaa ogeed nin kale haddaatay maanta waa kuu jawaabi lahaye laakiin haddaad abubakar noqotay adiga kula hadli maayo buu yidhi yani wanaaggii hore u abibakar samayn jiray buu tilmaamayaa inuu ninkana abaal ku leeyahay oo raggu abaalka u galay uu yahay dabeetana wuxuu leeyahay haddaanad abaal hore igu lahayn maanta waan kula hadli lahaa adiga waxaan kuugu dul qaadanaya abaalkaad igu lahayd baan kuugu dul qaadanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam buu lasii hadlay baa la yidhaahdaa isagoo gacanta gadhka nebiga taataabanaya say sheegaan culimadu markaasuu mugiirata ibnu shucba dhinaciisa taagan baa gacanta ku dhuftay baa la yidhi oo yidhi war kada gacantaada xunay nijaastaa gadhka nebiga dabeetana wuxuu yihi war kana waa kuma waxa la yidhi waa mugiirata ibnu shucba nin la yidhaahdo wuxuu ku yidhi yaa gudur mugiiro markaa wuu caayay khaayin iyo adigu haylo hadli buu ku yidhi mugiira waxaa la yidhahdaa intaanu soo islaamin wuu yaro budhcadeeyey oo isagoo budhcaduu niman helay dabeetana rag buu laayay baa la yidhaahdaa intuu rag laayay buu xooliina ka qaaday dabeetana isagoo ragna laayo dhiig rabo xoolihiina qaaday ayuu islaamnimadu soo gaadhay markaasuu islaam xoolihiina isagoo wato xataa ula tegay bay ku tilmaamaan nabiga caleyh salaatu wasalaam dabeetana nabigu wuxuu yihi islaamnimada waan ka aqbalaya laakiin xoolahan bada soo dhacday kaa yeeli maayo marka mugiira waa isku reer waa ibnaakh buu yahay curwa mugiira markaa waa ninkii loo soo doontay maktii raggii uu ninkani laaye waxa kan markii uu loo sheegay layidhi kan nabarka kugu dhufanayana waa mugiirata ibnu shucba ayuu cunay qudur khaayiyo adigu dhibtaad geysatayba weli maad maydhine adoona ceebtaadi maydhin baad weliba adigu saayayla hadlaysaa yani weedhayba tilmaamaysa calaa kulli xaal orwa waxaa la yidhahdaa meeshii buu daraaseeyey indhe indheeye wuu noqday wuxuu tegey nimankii quraysheed wuxuu ku yidhi qurayshay ay qowm wallahi laqad wafadtu cala almuluuk buu yidhi wawafadtu calaa qaysara wakisra wanajaashi wwallahi wallahi in ra'aytu malikan qatu yucadimuhu asxaabu maa yucadimu asxaabu muxammadin muxammada wuxuu yihi qurayshay tolkayow boqoradan agagaarkeen iyo dhulka joogo oo dhan anga waftiyaanu wada tegay buu leeyay yani ninkan reertaayfo dhan waa odageedii wafti waan ugu wada tegay buu leeyay duwalka hareeraha inaga xiga boqortooyadii qaysare romanska waan tegey buu leeyay tii kisrada beershiyankana waan u tegey tii xabashidee najaashina waan u tegey saddexda boqor ba anigoo waftiya waan u tegey buu yidhi weligay ma arag buu yidhi boqor loo weynaynayo oo asxaabtiisi iyo dadkiisu ay u weyneeyaan sida ay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisi u weyneynayaan yani wuxuu tilmaamaya ninkani boqorradu dawa niman lacag iyo askar iyo ciidamo iyo waxlahoosaasu dadka kasab ku wata laakiin nebi maxamed dadka diin buu ku wada calayhi salaatu wasalaam diin baana lagu jeceliyay wuxuu leeyahay markaa isagoo aan boqor ahayn oon waxba wadanin haddana cidda la socota siday u tacdiiminaysa u weyneynaysa u jeceshahay boqorradu looma weyneeya buu leeya boqor sidoo tan loo jecel yahay anigumaa soo arag buu leeyahay saa daraaddeed wuxuu sheegaya baa la yidhi wuxuu yidhi maan arag buu yidhi candhuuf mu tufin ilaa iyo dhulka uma dhicin buu yidhi sacad midbay ku dhacdo isku masaxyaba laga barakaysanaya buu leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam waysadiisa buu leeyahy muu weysaysanin ilaa iyo waysada ka daadata nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la kala boobay yani aasaarta nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu tabarukaa shariica waa banaan tahay saxaabaduna way taban jirtay laakiin aasaaru saalixiin wax soo arooray ma jiraan yani wadaad waysadii laismarmariyo ama candhuftii laismarmariyo iyadu ma jirto abibakar baa weynaa muslimiinto tiisa cidina isma marin idan weli ka weyn abibakar oo imanaya ma jiro dadkii muslimiinta ummadda tan nabiga calayhi salaatu wasalaam dabadi abibakar sidiiq baa horeeyay iyo cumar iyo raggii la yaqaanay raggaa cidna waysadood ma qaadan cidna wax isma marinin laakiin ilaahay rasuulkiisa waa la ismarmariyey iyada taasi waa qadiyo xugadisan waana lagu tabarukay waysadiisa iyo canduuftiisa iyo xataa qaarna kaadidiisa xadow nabigu ka heliyay calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal wuxuu leeyahay ninkan sida loo weyneynayo waysada weysaysan buu leeyahay ilaa biyaha ka daata xataa waa la ismarinaya buu leeyahay oo cid baa ismarinaysa markaa sida ninkan loo raacsiisan yahay cid loo raacsiisan yahay ma arka buu leeyahay khita fiicanna wuu idiin sheegay oo ah war waxba idinla dagaalamayo waxna idinka dooni maayo waan cimraysanaya waan iska tegayaaye u ogolaada qurayshi weedhaasi kumay qancin waxay qurayshi soo dirtay baa la yidhahda haddana nin la yidhaha xulays ibnu calqaba alkananiy axaabishtan baa la socota ninkii odayga uu ahaa isna waayeeladii reeraha ayay kolba nin soo qabanaya waayeelkaasaa lasoo diray ba la yidhi waayeelkaasoo soo socda markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaari uu sheegayo kale ninkaasoo soo socda markuu arkay ayuu wuxuu yidhi ninkan inagu soo socdaa waa nin ka mida dadka weyneeye kacbada iyo xurmadeeda iyo xajka iyo cimrada iyo arrimahaasi dadka caqiidaysan xoogga weyneeye weeyaane ka horgeeya buu nebigu yihi xoolihii ishcaarka lagu soo sameeyey xoolihii dee xoolaha marka ay xajka ku socdaane ay hadyiga yihiin qalaaid baa loo soo xidhaa waa lasoo ishcaariya yacni astaamo muujinaya inay yihiin hadyi la rabo in lagu soo qalo kacbada bay leeyihi marka xoolaha ka horgeeya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo talbiye kala hortaga labayk allahuma labayk idinkoolo iyo xoolahaas shacaar kale ka horgeeya buu yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam ninkaasoo soo socda ninkii markuu arkay talbiyadii iyo xoolahan caynka weegyiin iyo nimankan aragtidooda mabuu soo gaadhama dhexdu iska roge wuu ku noqday qurayshay buu yidhi waxaan arkay geeli oo qalaayidiisii wato oo kacbada lagu wado war ma maanta xoolihii kacbada lagu waday ee la rabay in hadyiga la qalo ma maantaad diideen buu leeyahay inaad joojisaan marna uma arka buu leeyahy nimankan talbiyada qaadaya caynkana in laga celiyo kacbada in laga celiyo waxay ku yidhaahdeen ba la yidhi sida musnad imaamu axmed sanad xasane uu ku warinayo ejlis inamaa anta carabiyun laa cilma lak waar fadhiiso reer miyi baa tahay oo bedow aan waxba garanayn baad adugu tahay iska fadhiisaa layidhi waa xaabishtii reer miyigii meesha kuwa quraysh ku weegaarsanay oo dhan odaygoodii marka waxay leeyihiin siyaasada iyo qaabka rag isu makriyo adu waxba gelinaysid bay idhaahdeen halka iska fadhiisaa lagu yidhi qraysh waxay soo dirtay baa la yidhi haddana laba nin oo kale makras ibnu xafs nin la yidhaahdo ayay soo dirtay waxay ka soo dabageysay baa la yidhi haddana suhayl ibnu camar suhayl ibnu camarna saxaabiya macruufa weeyaan suhayl waa ninkaynu ku soo maray zawda bintu zacma ummahaat lmuminiin haweenaydii ka mid ahayd maalintii beder markii lasoo qabtay waa ninkay lahayd war maad si sharaf lagu dhibataan maxaa idinkoo sidaan idiin xidxidha ku keenay suhayl ibnu camar saxaabi buu ahaa aad u aftahana markan waa gaal marka waxa la dhahaa quraysh waa ninkii u hadli jiray markay aftahanimo noqoto ninka geedka la fadhiisiiya quraysh u hadla ayuu ahaan jiray marka nin geed oo aad u hadal yaqaana buu ahaa quraysh markaa suhayl ibnu camar bay dirto waxay yidhahdeen bal suhayl reerbiyi buu ahayo waxba garan maaye erad geedka tagoo reerka afkiisa kusoo hadal markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam suhayl ibnu camaroo soo socda ayuu magaciisa ka tafaa'ulay dabeetana wuxuu yihi laqad sahula lakum amrukum arrinkii ilaahay waa inoo fudaydiyey buu nebigu yidhi yani suhayl magaca sahala yani sahula waa fududaaday ayuu ka yimi waa yani ninka magaciisii ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka tafaa'ul ka sameeyey oo markaa wuxuu leeyay mar haddii ninkaaba lasoo diray ilaahay arrinkeeni waa inoo fudaydiyey buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laqad araada alqawmu sulx xayu bacuu hada rajul wuxuu nabigu yidhi ba la yidhaha alayh salaatu wasalaam nimankii qurayshi heshiis iyo wanaag bay doonaysaa mar hadday ninka kan soo direen yani dhaqamada la yaqaan waxaa ka mid ah khayruhu rag baa jira markay nabadda doonayaan rag gaaray diraan colaadda marka la doonayana mid garta cuyub u celiyaa la diraa yani qof aan waxba ka goyno macangaga ayaa la diraa wanaagga marka la doonayana qof wanaag ka taliso sama ka taliso la yaqaano halku fadhiisto in khayr ka soo baxayaan ayaa la diraa suhayl ibnu camar wuxuu ahaan jiray ragga wanaagga ka taliya ragga caqliga badan ee wanaagga ka taliya ayuu ahaan jiray walidalik ayuu nebigu markuu arkay suhaylo soo socda wuxuu yihi mar haddii suhaylba lasoo diray qurayshi waxay raadinaysaa sulx iyo wanaag bay doonaysaa suhayl waxay quraysh ku soo dirtay waxaad heshiis doonaysao kala gal bay idhahdeen laakiin hal mid ah hal midi heshiiska waa inay ku jirtaa sanadkan in muslimku noqdo heshiiska nimankaa la soo gal laakiin bisharta heshiiska maxaa u asaasa sanadkaa maanta ah inaanay cimrada soo doonanin ee halkaa ay joogaan inay dib uga noqdaan suhayl ibni camar wuu yimid dabeetana wuxuu nabiga la galay calayhi salaatu wasalaam heshiis dheer quraysh intii heshiisyadani socdeen in badan bay kooxa ka mid isku dayeen inay wax weeraraan ama ay dagaal ridaan laakiin ilaahay baa badbaadiyey subxaana watacaala wuxuu yimi meeshii dabeetana waa la wada hadlay muddo markii la wada hadlayeyna waxbaa lagu heshiiyey markii la heshiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wax lagu heshiiyey ayaa waxaa la rabay heshiiskani inuu qoraal noqdo markaasi oo la qora heshiiska markii qoraal laga dhigayey ayaa waxaa loo yeedhay caliy bna abi aalib dabeetana waxaa la yidhi heshiiskiibuu nebigu yeedhinaya calow qor wixii suhayl ibna camar lagula heshiiyey qaabkii loo siyaaqaynayay ama loo qorayay heshiiska ayaa muran ka bilaabmay markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaad qortaa cali baa lala hadlaya bismi illaahi araxmaan araxiim qor buu nabigu yidhi yani warqada heshiiska halka ugu sarraysa waxaad ku qortaa maxay bismi illaahi araxmaan araxiim suhayl ibna camr wuxuu yihi sug ama araxmaan fawallahi ma adri raxmaanka aad sheegtay buu yihi ilaahay baa ku dhaartay anugu garan maayo waxay tahay ee waxaad qortaa buu le waxay carabi qoraysatay waxaad qortaa buu yihi bismika allahuma magaca allahna ku bilaabanay qor buu leeyay yani sifadana araxmaan araxiim ee ilaahay isku sifaynayu diiday qaaluu wama raxmaanu waa ka qur-aankana ilahay ku tilmaamaya inay yidhaahdeen raxmaankanaad sheegaysa waa kuma marka sifaadaa waa diiday wuxuu ihi taa anugu garan maaye waxaan garanayaa bismika allahuma ee sidaa qor waana taynu qoran jirnay taasi muslimiintii way ka xanaaqeen waxay dhahdeen ma maanta yidhahdeen raxmaan raxiim la qori maayo wallahi laa naktubuha ilaa bismi illahi raxmaan raxiim bay dhahay ila waa la joogaa meeshay ilaahay baan ku dhaartay waxaan bismi illahi raxmaan raxiim ahayn inaan la qoraynin nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha aan keensanaynin wax weyn ee wax shareeca ama caqiide la buriye aan keensanaynin waxba iskuma adkayn jirin wuxuu yihi uktub bismi illah bismika allahuma u qor buu yidhi sidan uu rabo magaca allaan ku bilaabano ma anagaa magaca la diidaya mar hadday tahay araxmaan araxiim inta muranku ka taagan yahay kaa reeb buu nabigu i bismika allahuma da qor sii baa la qoray dabeetana wuxuu hi waxaad qortaa hada maa qaada calayhi muxammadun rasuulullah kani waa wixii uu kula heshiiyey muxamed oo ah ilaahay rasuulkiisii adoo qoraya ayuu sahayiri sug sug sug wallahi law kunaa naclamu anaka rasuul allahi ma sadadnaka can ilbayt walaa qaatalnaak walakin oktub muxamed ibnu cabdillah ilaahay baan ku dhaartee buu yidhi haddaanu ognahay inaad ilaahay rasuulkiisa tahay kumaanan diidnayn buu leey inaad kacbada timaado iyo masaajidka inaad timaado kumaanan diidnayne xaalka qoraanna kayaanu qoraynahay rasuulullahi ila ka tuur buu leey maxamed bin cabdillah iya qora buu leey maxamed bin cabdillah ku qor meesha oo rasuulullahi ila ka reeb dabeetana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallahi inii larasuulullahi wain kadabtumuuni ilaahay baan ku dhaartay ilaahay rasuulkiisii baanahay xataa haddaa i beerisaana ilahay rasuulkiisii baanahay qor buu ku yidhi muxamed ibnu cabdillaahi u qor cali baa wuxuu yidhi wallahi inaanan qoraynin sideedaasay u qoraanaysa muxamedun rasuulullah shaahid ibnu camarna waa diid wuxuu yidhi anigu haddaan ilaahay rasuulkii idiin rumaysnahay dee maanta wadahadal ma taagnaadeen ee waxaynu isku haynaaba waa rasuulnimada aad sheeganayse magacaaga qoraan ninka ayagaanu qoraynahay calina waa diiday inuu masaxo nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi baa la yidhi cali war bal itus nabigaa gacantiisa ku masaxay markaa rasuulullahi ka jaray intii la socotay nabiga alayhi salaatu wasalaam baa ka jaray maxamed ibnu cabdillahi gaa udaa baa la yidhi maxamed ibnu cabdillahi gaasiya bisha ku qoraato wuxuu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam waxaad ku qortaa cala an takhlu baynana wa bayna albayti fanatuufa bih inaad noo banaysaan inaanu tagno xaramka oanu soo tawaafno suhayl ibn camar wuxuu yihi wallahi la tataxadath ilcarab ana akhadna dagba carabi marnaba ku sheekaysan mayso waa nala sandulleeyey ama waana la qasbay ee qora buu yidhi sanadka soo socda sanadkan ma yeelayo in la yidhaahdo inta loo yimi baa qasab lagu galay waxaan aqbalaya in la yidhahdo inta loo yimi baa heshiis lagu galay markaa sandulle lagu gelima sida noqo sanadka kan inaanu kuu banayno xaramka aad timaado unu kuu banayno laakiin sanadka soo socdo ah tii baa la qora sanadka soo socda in heshiis ku ahaado suhayl wuxuu yidhi wacalaa anahu laa yaatiika mina rajulu wain kana calaa diinik ilaa raddatahu ilayna waxaad kaloo qortaa buu leeyahy inaan nin kuu iman annaga naga mid ah quraysh ka mid ah xataa diintaadana ha haystee ilaa iyo inaad noo soo celinayso heshiiska ku dar waa muslimiintan lagu haysto maka iyo dadka soo islaama iyo waxaas qof dambe hijrooda inaan la aqbalin waanu ka daba imanaynaa qof kasta yani waxaa loo dhaqmayaa laba dawladood oo dawladba dawlada kale ay ictiraaftay oo cid waliba meesheeda degantay marka wixii naga soo baxsada ee xadka kasoo gudbay idinka idin yimaada inaad soo celinaysaan qor buu leeyahy waxalaaliya wixii muslime xagga iyaga ka yimaada idinka idin yimaada inaad soo celinaysaan muslimiintii waxay idhaahdeen subxaan allah kayfa yuraddu ila lmushrikiina waqad jaa muslima ilaahay baa xuma ka ofana say caqligaba u gashaa nin muslim oo gaal ka soo cararay dib ha loogu celiyo war waxaasi caqligama gasho bay yidhahdeen isna wuxuu leeyahay saas baan idinkula heshinaya wax allaaliya waxay naga yimaada inaa celisaan murankiiyoo taagan oo uu leeyahay heshiis waynoo kaasuuna wax kale ma yeelayo ayaa halkaa waxaa ka soo baxay abujandal nin la yidhaahdo abujandal odaygan heshiiska gelayaa dhalay suhayl ibnu camar baa dhalay abujandaloo silsilada jiidanaya lagu xidhay oo xabsi ka soo baxsaday baa halkaa ka soo baxay waa nin muslima oo markuu islaamay la xabsiyey oo dabeetana la ciqaabayo maka lagu hayay oo markii markaa dagaaladan iyo waxaan qorayshu soo baxday jaanis helay oo soo baxsaday oo maqlay muslimiintii hadday soo dhawaadeen oo ay maka agaarkeeda joogaan oo isla mar wal ciidanka muslimiinta aad isku dhex tuurti halkaasi aad ka raacdee abujandalo xadkihiisii iyo wata quyuudiisii ayaa soo galay maka xaggeeda hoose ka soo baxo muslimiintu isku soo dhex tuuray suhayl ibn camar wuxuu yihi hada ya muxamed awal man uqaadika caleyh an taruddahu ilay waxaan heshiis kula galoo dhanna kaasi baanu ku eegayaa buu yidhi waa kii u horreeyey ayaa raba inaad soo celiso heshiiskaynu wadagalle kanbuu ka bilaabmaya waana kii ugu horeeyey heshiiskiina weli ma dhammaanin formality-gii baa qoraal af ahaan waa ka dhammaaday aaraadii la isweydiiday laakiin formality-gii baa weli socda waa kan nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inaa lam naqdi lkitaaba bacdu weli qoraalkii maynan dhammayn buu yidhi wallahi idan lam usaalixaka calaa shayin abadaa buu isa soo tagay markaa haddaad taa yeeli weydo wallahi inaanan weliga heshiis dambeba kula gelin buu yidhi halkaasuu baxay suhayl ibnu amarna taa maanta haddaad yeeli weydo dee malaa nin kale hadduu ahaan lahaa inuu baabu yara dabdabcilaa waana inankiisii kuwa isagu xidhay weeyaan kan meesha maraya wuxuu leeyahy markaa kaa haddaad maanta diiddo heshiis dambe waan kula gelayaaba ma jirto nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa qaab codsiya buu u dhiibay faajishu lii buu yidhi haddaba kan aniga iyo golow kan yacni ii sii daayo adigaan kaa codsanayaaye ii ii sii daayo midkan iyo ogolow maana bimujuusin laka buu yidhi marna ku ogolaan maayo yeeli maayo inaan kaa ogolaado qaala balaa fafcal may waad ii ogolanaysaa yeel buu nabigu ku celiyay may buu yidhi maana bifaacil marna ku yeeli maayo makras ibnu xafsigii ka soo horreeye la socday suhayl ibnu camarka wada socdeen ayaa markuu arkay isagoo nabigu ninkan baryayo la ii ogolow kan oo siida ayuu yidhi bal ajaznaahu laka kii kalaa yidhi waa ku ogolaane ka hayso odaygii waa la marsi waayey suhayl ibnu camar ah bay yeelayu isa soo taagay kii kale waa ogolaaday laakiin suhayl waa diiday marna ma aqbalaya buu yidhi kan heshiiskii baa markaa la galay heshiiska waxaa kaloo ka mid ah toban sannadood inaan la dagaalamin toban sannadood in dagaalka la joojiyo oo quraysh iyo muslimiintu aanay isdilin oo dadkao dham uu nabadgelyo wada helo waxaa kaloo ka mid ah wax allaaliya wixii quraysh ka yimaada iyadoo aanu soo fasixin weligiisii iyo ciddii arrinkiisa haysay ee islaamo xataa diintana ha qaataanee raga in dib loogu soo celiyo quraysh wixii muslimiinta se ka yimaada ee quraysh xaggooda yimaada inaan muslimka lagu soo celin annaga kanaga yimaada waad soo celinaysaan bay leeyihin idinka idinka yimaada se idinku soo celin mayso oo qora buu nabigu yidhi waa aqbalay waxay idhahdeen waxayd inoo qortaa in dhexdeenna cayba makfuufa yani inaynu kala nabad gallo oo aanu jirin laa islaala walaa ihlaal tuugo iyo saafi iyo waxba doona inaanayna dhex marin waxaad kaloo ku qortaa baa layidhi heshiiska ninkii doonaya safka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu heshiis ka galo inay u banaantay ciddii rabto safka quraysheed inay kasoo galaanna inay u banaantay yani heshiiska aynu wada saxeexanay qabiil kastoo yidhahda xagga maxamed baanu maray heshiiskan lagu dabaqayo iyana raacaya qabiil kastoo yidhaahdo safka quraysheed baanu gallayna in lagu dabaqayo heshiiskaasoo ay raacaya waa la yeelay khusaaca oo markii horeba aynu nidhi xilf wadaag hore iyagiioo reer binu hashim ka dhexayn jiray iyagu waxay yidhahdeen waxaanu la heshiis gallay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhankiisa ayaanu gallay banu bakar oo iyagana qabiilka isdili jireen waa laba qabiilo ishayay marka horeba iyagoo colaaday dhex taale khusaaca iyo bani bakar oo bani bakar kuwa la yidhaahdana oo reer kanaana waxa u gargaari jiray quraysh iyaguna bani bakarna waxay idhahdeen safka quraysheed baananana ka gallay heshiiska heshiiska waxaa kaloo ku jira baa la yidhi inaad sanadka naga noqoto oo aanaad maka gelin sanadka soo socda inaad timaado markaad imanaysana inaanu kuu banayno kacbada iyo intan oo dhan inaanu kaaga baxno adiga khusaaca oo markii horeba aynu nidhi xilf wadaag hore iyagiioo reer binu hashim ka dhexayn jiray iyagu waxay idhahdeen waxaanu la heshiis gallay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhankiisa ayaanu gallay banu bakar oo iyagana qabiilka isdili jireen waa laba qabiilo ishayay marka horeba iyagoo colaaday dhex taale khusaaca iyo bani bakar oo bani bakar kuwa la yidhaahdana oo reer kanaana waxa u gargaari jiray quraysh iyaguna bani bakarna waxay idhahdeen safka quraysheed baananana ka gallay heshiiska heshiiska waxaa kaloo ku jira baa la yidhi inaad sanadka naga noqoto oo aanaad maka gelin sanadka soo socda inaad timaado markaad imanaysana inaanu kuu banayno kacbada iyo intan oo dhan inaanu kaaga baxno adiga iyo asxaabtaadu inaad soo gashaan saddex maalmood oo qura inaad joogtaan saddexdaa maalmood oo qof waliba uu sito silaaxu raakib oo suyuuftaan mar qura laga bixinaynin galkeed nin seef bilaa gala sidan kara aanu jiraynin waa la aqbala heshiiskii saas bay muslimiintu ku galeen qodobada noocaasiya waana heshiiskaa sheegaya inay sanadkan muslimiintu noqdaan sanadka dambe un inay u ogolyihiin inay yimaadaan oo muddo saddex maalmooda inay marka joogaan heshiiskani wuxuu keenay markaasi qodob aada muslimiinta agtooda xasaasiyaad badan baa heshiiskan markuu nebigu la gelay ka yimid saxaabadii dhowr shayba way aqbali kari waayeen nebiga la joogay calayh salaatu wasalaam waxay aqbali kari waayeen siiqadan islaamiga ee loo diiday qba loo qoro araxmaan araxiim tan la diidaya iyo muxamedun rasuululahi tan la diiday iyo wixii lamida waxay kaloo aqbali kari waayeen oo aada ula adkaatay in qofkii muslimka ahaa ee soo baxsadee yimina in dib loo celiyo oo mushrikiinta lagu celiyo cidda kale muslim ka soo baxsatay qolada dabadana aan la soo celin dabeetana maalmaha nabiga calayhi salaatu wasalaam hadallo badan bay ku celaaliyeen hadalladay nabiga ku celinaya waxaa kamid ahaa saa saxiixu muslim kuu dhigayo yaa rasuul allahi taktub haada ma waxaasa qoraysaa baan ugu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo heshiiskan iyagoo diidan oo aad mooda inay aad u rabaan in wax laga bedelo yaa rasuul allahi taktub haada qaala nacam haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisii inahu man dahaba ilayhim faabcadahu allah yani in muslimkana aan la soo celin ta iyaga inaga yimaade xaggooda yimaadana in loo celiyo masaasaad qoraysaa buu yidhi haabuu ku yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam dabeetana nebigu wuxuu yihi inahu man dahaba ilayhim faabcadahu llah ka anaga naga yimaade xaggooda qabta ilaahay ba ka hafogeey tawani ridoobay maxay muslim ku falayaan soo celintiisa hadduu diintiiba kasoo baxo gaalada xaggeeda doontay oo nebi maxamed ka cararay soo celintiisa waxaa lagu falaya saasi daraaddeed wuxuu nebigu yihi ka anaga naga taga ee iyaga qabta kaa allaba ha fogeeya buu nabigu yidhi alayh salaatu wasalam aniga iyogu soo noqonin waman jaaana minhum ninka iyaga kamida inoo yimaada yani ninka muslimkae mustadcafkae xaggeena yimaada sayajcalu allahu lahu farajan wamakhraja ilaahay baa kuwaana albaabka loo furi doona iyo makraj iyo meel ay ka baxaan cadhadu aad bay u badatay markii weedhaa la maqlay waxaa la yidhahdaa cumar bn khaaab maalintan hadallo badan buu nabiga ku celelay alayh salaatu wasalaam intuu yimi buu yidhi alasta nabiyullahi xaqa nabigu la hadlaya alayhi salaatu wasalaam miyaad ilaahay nabigiisii oo dhaba ahay buu ku yidhi nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi bala waanahay buu yidhi alasna cala alxaqi wacaduwuna cala albaatil annagu miyaanan muslimiintii xaqa ku taagnayd ahayn buu leeyahy cadowga iyaguna aanay ahayn gaaladii baatilka ku sugnayd nebigu wuxuu yihi qaala bala ha buu nebigu ku yidhi qultu cumar markaa wuxuu leeyay falima nucta daniya fii diinina idan taliidatan maxaanu diinta iyada ugu qaadanaya dullinimadan maxaanu aqbalaynaa buu leeyay marka haddaan anagu ahlu xaq nahay iyaguna ahlu baatil yihiin adigu ilaahay rasuulkiisii aad tahay sidee baynu dullinimo u aqbalnaa gaal baa wax kuu yeedhinayo wuxuu yeedhiyey saail ibnu camar unbaad maanta leedahay halagu hala qoro sidaa ha loo yeele sidaan waxaan u aqbalnaa buu leeyahy muslimna hala celiyo sida tanna hala yeelo sidaan tan u yeelayna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xadiidka musnad imaamu axmed buu ku yaala waani xasan wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inii rasuulu llah walastu acsiihi wahuwa naasirii anigu ilaahay rasuulkiisii baanahay caasiina maayo ilaahay wuxuu i faray isagaana ii gargaaraya yani wuxuu tilmaamaya nabigu alayh salaatu wasalaam qadiyadda tani qadiyad waxyiya tahay talatala iyo warar kale wax u baahan in aan ahayn dabeetana anigu ilaahay rasuulkiisi baan uma caasinayo wixii ilaahay uu ifarayna sidoodaan u fulinaya waxaa jirtay baynu nihi markuu nabigu soo baxay calayh salaatu wasalaam riyo u sheegay uu ku riyooday oo ahaa riyada suuratu maxamedna ay ka warramaysa inay tegi doonaan muxalliqiina waa muqasiriin inay cimraysan doonaan iyagoo bartimaa xirtay oo bartimaa gaabsaday oo dee lasoo cimraysan doono ru'ya lambiyana waa waxyi oo in dee la taga weeh haddana waxaa muuqata in laleeyahay noqda arrimihii weli way isu qaban lahayiin cumar iyo rag badan oo saxaabada ka mid ah cumar wuxuu yidhi awalaysa kunta tuxadituna ana sana'ti lbayta fanatufu bih miyaanad noo sheegaynin hadeer inaanu tegi doono xajka oo aanu awaafi doono miyaanad sidaa noo sheegin buu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo nabigu wuxuu yidhi bala faahbartuka anaka taatiihi lcaam kuu sheegay anuu miyaan ku yidhi sanadkaa tegaysaa buu nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam inaad tegi doonto oo xiidan doonto oo saatan waa sheegay laakiin miyaan kuu sheegay buu nabigu leeyay alayh salaatu wasalaam inay sanadkan dhici doonto may baan idhi buu yidhi dabeetana wuxuu nabigu ku yidhi fainaka aatiihi wamutawifun bih waana tegi doontaa waanad ku dawaafi doontaa buu nabigu ku yidhi alayh salaatu wasalaam sida xadiiskii saxiixu lbukhaari uu tilmaamaya cumar muu fadhiisanin hadalkii abibakar buu utegi abibakar buu hadalkii oo kale ku yidhi abibakar wuxuu yidhi ya cumar ilzim warza xayu kan fainii ashhadu anahu rasuul اllah abibakar muslim wuxuu kaga gedisnaa maalinna wuxuu nebigu yidhi hadalkama soo celin abubakr sidiq waatan yidhi waxyaaba loogu bixiya la tilmaamo waxaa ka mida markay qurayshi tidhi iyo carabi wuxuu yidhi xalay baa inta lay dhoofiyey laygeeyey baytulmaqdis inta maka layga kaxeeyey haddana baytulmaqdis baa layga qaado samaawaat samc baa lay dhaafiyey dabeetana shajarat lmuntaha baan tegey dabeetana war baa ilaahay usoo sheego dib baan usoo noqdo intaba waanu isla xalayto ee waxaasuu sheegay saaxiibkaayo ma rumaysanaysaa haa buu ku yidhi yani nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ilaahay uu soo waxyado si dhab uu rumaysnaa wuxuu ku yidhi markaas isagoo cumar la hadlaya ilzim warza waar arrinka nebi maxamed un laazim koorihiisa qabta yani ha sii dayn haddaad aniga wariga rabto abibakarow hayso nabiga alayh salaatu wasalaam dacalka qabso ha sii daynin waxaanan kuu sheegaya anigu oon ilaahay uga markhaati kacay inuu ilahay rasuulkiisa yahay cumarna wuxuu yihi waana ashad amba ilaahay rasuulkiisi inuu yahay waa qirayaaye laakiin in gaalo wax laga aqbala mubaanu ogolay tan baa isagaa la adkaatay cumar oo aqbali kari lahay ilaahay rasuulkiisii inuu yahay waan qirayaa buu leeyay cumar weeruhu maalintan lahaa waa waagii dambe wuxuu odhan jiray maa ziltu asuub waaatasadaq waactaq min aladii sanactu makhaafata kalaami aladii takalamtu bihi yowmaidin xataa rajawtu an yakuna khayra kamaan zuulin buu leeyay weligay inaan soomo oo sadaqadaysto oo addoomaha xoreeyo maalintaa wixii aan nebiga ku idhi buu leeyay yani si aan u qalqallafsanaa maalintaa markaan dib u xasuustaba soon iyo sadaqa iyo waxbixis ayaan samayn jiray buu leeyay ilaa ayaa jiri ilaahay taa kaa cafi waxaa meesha ka muuqata cumar muu rabin inuu nebiga caasiyo calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu rabay inuu fahmo xikmada mawaaqiftan ku jirtaa maxay xikmada mawqifkan inaynu qaadano ku jirtaa maxay tahay ee shuruudan sulxiga ee gaalada inoo yeedhaysa xikmada ku jirtaa maxay tahay wuxuu arkayay in meeshan ay ku jirto inay gaaladu gacan sareen kaanama ay leedoo kale walidaalika baa culamadu waxay yidhahdaan wixii kasoo falay cumar masalada ku saabsanaay oo dhami insha allah maajuur inuu noqdaa bay u badan tahay waayo wuu ijtihaadayay una wuxuu rabay uun ilaahay rasuulkiisa iyo diintooda inuu ciseeyo kamay ahayn yani inuu diinta ka hor yimaado isagu wuxuu diidanaa un wuxuu salcaa malaa gaaladii waaba loo yaro dabdabcee diinta kor u qaado ayay ka ahayd iyo ijtihaad nabigu calayhi salaatu wasalaam sidii ayuu qaatay sulxiga heshiiskani markuu socday waxaa la yidhahdaa saxaabadii murugo hayru caadiya ku dhacday xataa kaaduu an yuhliku axaadiista qaarkood waa kuwa tilmaamaya waxbay ku dhawaadeen maalintan inay halaagsamaan weliba gaar ahaan markay arkeen abujandalo dib loo celinayo oo qaylinayo le yaa macshar almuslimiin atarudunanii ilaa ahli shirki fataftununii fii diini waar muslimiine buu ku qaylinaya war magaala igu celinaysaana waxaad doonaysaan in diinta layga saaro magaala dib igu celinaysaan oo waxaad rabtaan in diinta layga saaro aw nebiguna leeya ya abajandal isbir waxtasib abajandalow sabir buu nebigu ku lahaa oo xisaabso ilaahay dartii u xisaabso waxa dhib kugu gaadhaysa adkayso oo sabir oo ilaahay dartii u xisaabso faina allaha caza wajal jaacilun laka waliman macaka min almustadcafiina farajan wamakhrajaa ilaahay baa adiga iyo kuwa kale maka lagu haystaba ilaahay baa kuu yeeli doona waddaha ka baxdaane sabir buu nebigu kulahaa calayhi salaatu wasalaam ina qad caqadna baynana wa bayna alqawmi sulxa nimankan heshiis baanu la gallay heshiiskana jebin mayne sabir oo adkaysu nabigu kula alayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa cumar abujandal buu dhinac socday isagoo seef sita oo ku boorborinaya oo isleh mar uu iyakumu seefta la boodo odaygama madaxa ka jaro seeftan intuu la boodo abujandal laakiin waxba mu aqbalay ka jarine siduu nebigu yidhi oo aqbalay oo uu iska noqday waana la celiyey waxay muujinaysaa siday saxaabadu halkay taagnaayeen cumar ra'yiga kani markii hore lamuu toosnayn laakiin in warka nebiga la raaca iyadu uma baahna falsafad iyo sharax badan ilahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyay wama kana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuulahu amran an yakuna lahum alkhiyara min amrihim ilahay baa wuxuu leeya uma cuntanto rag iyo labtoona qof muslima haddii ilaah iyo rasuulkiisu ay wax xukumaan in ay doorasho yeeshaan uma cuntantaba ilahay leey ilahay hadduu wax xukumo ama nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu wax xukumo doorasho ma lihid adigu dambe way dhammaatay waa inaad raacdaa qurayshina waxaad moodaa weli inay muslimiinta cadcadaadiso xataa fi lmufaawadaat waa ka muuqata bale waxaa ka muuqday mararka qaarkood xataa inay isku dayayeen inay dagaal sameeyaan oo kooxo ka mid a quraysh taasiintii xataa wadahadalladan iyo waxyaabaadkani socdeen dhowr goor weeraray soo qaadeen dabeetana ciidanka muslimiinta aba qabtay markay qabteenna nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu faray in la iska sii daayo nebigu alayhi salaatu wasalaam waktigan oo dhan wuxuu raadacaynayay in heshiisun la galo waana ka ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya wahuwa aladi kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibaطni maka min bacdi an adfarakum calayhi waa kii ilaahay subxaana watacaala gacmihiina kala xidhay kadib markii aa ku kulanteen maka idinkoo guulaystay haddana ilaahay subxaana watacaala idinka celiyay dad badan buu ka qabtay nebigu alayhi salaatu wasalaam wuu sii daayay mar kastaba arrimahan oo dhammay muslimiintii waxaad moodaa inay warwar badan ku abuureen mar soddon dhalinyaraha baa weerar soo qaaday waa la qabtay dabeetana nabigaa sii daayay calayhi salaatu wasalaam haddana intii sulxiguba dhacay kadib ee mushrikiinta iyo muslimiinta waxoogaa la isku dardarsamay afar mushrikiinta ka midoo nebiga si xun u caayaya buu arkay salamata bn alakwac saxaabigii loodhan jiray wuu soo qabtay haddana nebiga calayhi salaatu wasalaam sii daayey toddobaatana iyo nin oo kaloo mushrikiinta ka mid ah haddana lasoo qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu sii daayey ilaahina warka qur-aanku ku tilmaamaya huwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibaطni maka min bacdi an adfarakum calayhim axdaadtan in ay dagaal soo sameeyaan oo la qabto oo haddana uu nebigu iska sii daaya calayhi salaatu wasalaam dhacdooyinka ah iyo dhacdooyinkii ka horreeyey ee ku saabsiisnaa heshiiska iyo bunuudda ama qodobada uu ka kooban yahay oo ay ka mid ahayd baynu leenahay inay muslimiintu sanad ka noqdaan ay ka mid ahayd in ciddii muslimee soo baxsatay iyaga u timaada muslimiin u timaada loo soo celiyo intaasi oo lagu daro haddana qaabkii loo qabay waraaqda oo ay nimanka qurayshiid isku adadkaynayeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu fudaydiyey waxaad moodaa arrimahaasoo dhamme inay saxaabo badan maalintan ka cadhaysiisay ama niyad jabisay ama ay yaro madax adeygeen iyagoo aad sodhan karto malaa waxay in badan rajaynayeen in alla subxaana watacaala uu axkaam kala soo dejiyo sulxiga kan wax laga bedelo waxaynu soo tilmaamnay mawaaqiftii uu cumar taagnaa ama weedhuhu nebiga kula calayhi salaatu wasalaam waxaanad moodaysa inaanay mawqif cumar qura ku kooban ahayne murugo badan inay u geysatay saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida awgeed ayuu nebigu wuxuu saxaabada faray in naxrin la sameeyo in taxallul cimraa u xidhnayd way soo xidheen way soo socdeen laakiin waa laga joojiyey waa fain uxsirtum fama staysara min alhadyi markaa haddii in lagaa joojiyo xajkii ama cimradii intaad xidhxidhatay adigoo soo xidhay oo soo socda oo meesha ku socda lagu diiday inaad gasho ama xanuun kugu dhaca ama uxun hadday yimaadaan waxaa banaan markaa qofku inuu halkaa uu joogo ku qalo xoolihii oo uu qaato ruksadaasi alla siiyey subxaana watacaala nebigu markaa wuxuu amray saxaabadii ha la qalo xoolaha si loo taxallulo yani ixraam baa uxidhnaa cimray u socdeen si markaa cimradii loo dhammaystiro oo halkaa quraysh ay ku joojisay loogu dhammaystiro xoolihii hadyiga ahayee loo waday xarabka loo waday xagga kan in halkan lagu qabo markii uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam uu yidhi kaca oo xoolahana qala idinkuna xiirta ayaa cidi nabiga la hadli weyday alayh salaatu wasalaam aad bay saxaabadu maalintan u murugaysanayeen waxaanay rajaynayeen malaagay jireeyeen in uun balin waxyi kale soo dego oo masaladan sidan wax laga bedelo nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi kaoo sidaa yeela cid baa dhaqaaqi weyday mana ahayn wuxuu uga bartay saxaabadiisa intuu wax u sheego in la dhaga adaygaa ma ahayn wuxuu nabigu u bartay alayh salaatu wasalaam mar labaad buu nabigu yihi warkacoo xiirta oo xoolahana qala dabeetana waa la dhaga cuslaaday mar saddexaad ayuu yidhi kaca oo xiirta waa la dhaga cuslaaday arrinkii markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ay ku dhaga adkaadeen saxaabadabu soo baxa haweentiisii la socotay umu salama saxaabiyadii la odhan jiray umahaatulmu'miniinka ka mid ahayd ayuu wuxuu nabigu ku yidhi maanta waxaan kala kulmay asxaabtii dabeetana wuxuu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam qisadiisii way la talisay markaas tal ayay soo jeedisay umu salama ay nebiga kula talinayso inuu yeelo oo asmadan ama dhibtani ay ku faydmayso waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo adigu n haddaad saddex jeer sidaa tiro cidu ka aqbali weyday waxba hadalkalaa si wadana adigu baxa neeskaaga qal kii ku xiirayana u yeedho xiiro markay arkaan inaad adigu waxaan camaliyan u samaystay dee waxay arki doonaan inaan arrinkan kasoo noqnoqon lahayn nebi maxamed ba alayhi salaatu wasalaam inu fuliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam taladii umu salama ayuu qaatay laataynu nihi nebigu aad buu u tashi badnaa aad baanu saxaabada iyo dadka ula tashanayay waataynu soo tilmaamnay xagga horena inaynu in badan isagoo saxaabada la tashanayay soo tilmaamnay xataa iminka intaanu xudaybiye joogay inagii soo tilmaamnay inuu kala tashaday markii la yidhi quraysh iyo axaabish iyo dad badan baa kugu soo baxay inuu dhabarka ka weeraro oo u weydaarto caruurtii iyo reerihii iyo xoolihii iyo waa kan ay abubakar ra'yiga uu soo jeedinaya ilaahay rasuulkiisa iyo umayna soo bixin dagaale cimradeena aynu iska wadanayna waxay naga hor yimaadeen inoo diidan aan la dagaalano iminka markii qadiyadani ku adkaatayna umu salama baa nebiga la talinaysa calayhi salaatu wasalaam oo runtii umu salama waxay u tilmaamtay nebiga ra'yi aad sadiid u ah ra'yi aada u toosan oo ah inuu isagu camalka fuliyo markay saxaabadu arkaan siduu nebigu yeelaya calayhi salaatu wasalaam dhammaantood way ka daba yeeli doonaan sidii buu yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam neefkiina wuu qalay cidna wuu u yeedhay oo madaxii baa loo xiiray markay arkeen in nebigii yeelay oo aan war kala harsanayn ayay saxaabadiina kaakaceen oo xoolihiina qaleen ilaa iyabaa la yidhaahdaa toddobaatan geela oo neefkii geelaba toddoba nin laga qalayo ayay qaleen waxaanay bilaabeen inay isu xirxiraan laakiin waxaad dareemaysaa xataa iyagoo awaamirtii fuliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku dayday haddana mas'alada tani siday ugu weynayd wuxuu saxaabiga xadiidka warinaya ku tilmaamaya waanu isu xirnay buu leeya xataa kaada yaqtul xataa kaada bacduhum yaqtulu bacda dami iyo warwar daraaddeed xeerista ilaan madaxa isgogoyn gaadhnay buu leeya yani dee qof maqani hadduu kuu xiro khatar bay iska tahay inuu madaxa ku gooyo muuskaasi uu kuugu xirayo birtaasi uu kuugu xirayo walidalik siday u murugaysnaayeen waxay waadeen buule inay isdilaan qaabkay isugu xiirayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintan wuxuu gawracay baa la yidhahdaa u qalay awr weyn oo uu lahaa shaydaankii abijahal la odhan jiray oo xoolihii khaniimadii beder ay muslimiintu u heleen ayuu maalinta nebigu calayhi salaatu wasalaam qalay isagoo kaga sii cadhaysiinaya qoladaasi hadyigii xudaybiyana filxil ayaa lagu qalay inkastoo in yaroo ka midi ay xaramka dhankiisa gaadhay saas bay muslimiintii ku taxalluleen ama ay ku dhammaysteen cimradoodii oo ay ku qaateen xukmigii qofkii la xasriyey ama se laga joojiyey haddii sidan ay ku dhammaystireenna waxa weeyaan aan qadaaba lagu lahayn waxaa bilaabmay markaa in ciidanku dib uu soo guuro oo magaalada madiina dib ugu soo noqdo kadib baa la yidhahdaa markii ay joogeen sida uu yani masaa'ilkan degitaanka iyo joogistiiyo waxaa had iyo goor waa iska tasaamuxaan waaqidii iyo waxbay kasoo qaadaan wuxuu leeyahay waxay deganayaan labaatan maalmood rixladooda ama socodkooduna iyaaban wadahaaban waxay qaadatay baa la yidhahaa ilaa iyo bil iyo badh labaduba waa riwaayadaa sanad saasi wadanin ilaa bil iyo badh ayay joogeen aswa xudaybiya intii lagu jiray haddaynu dhacdooyin yaryar oo dhacdhacay soo tilmaamno waa waktigii ama ghaswadaa gudaheedu nebigu ugu ogolaaday ninkii kacab ibnu cujra la odhan jiray oo ixraamka u xidhnaa oo cimrada raggii soo xidhay ahaa ayaa madaxa dhibi ka gashay injir iyo waxbaa ka galay madaxa dabeetana wuu xanuunay iyadoo aan la gaadhin waktigii xalqiga la samayn lahaa ayaa ninkan waxaa loo ogolaaday inuu madaxiisa isagu iska xiirto laakiin fidya inuu bixiyo faman kana minkum mariidan aw bihi aadan min rasi fafidyat min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk waa nusuustaasi ninkay sababtiisa kusoo degtay baa la yidhahdaa waa la leeyahy subxaana watacaala ninka idinka idinka mid ee xanuunsada ama madaxa dhibi ka soo gaadho fidya ha sameeyo oo neef adhiya ha qalo ama saddex casho ha soomo ama masaakiintii ha quudiyo lixdankii miskiin iyo wixii la mid ahaa intii lagu jiray ghaswadatan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u ogolaaday saxaabadu inay guryahooda ku tukadaan ama meelahooda marka roobku soo da-ayo oo xadiidka ibnu maaja isna sanadkiisu saxiixayay ayaa sidatan tilmaamaya waxa kale oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ghaswadan intii lagu jiray waxyaabaha la dareemi karo waxaa ka mid ah heshiis buu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam nimankaas nabadeed culamada bar baa yidhahda ma laga dareemi karaa muddadan uu nebigu la galay inay aqsal mudda heshiis la xidho inay noqon karto waxyaabuhu waktigan xudaybiye lagu jiray dhacay waxaa ka mid ah ma habeenkii waktigii roobku u da-ay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dadka waxaa ka mid ah xalay mid gaaloobay waxaa ka mid ah mid ilaahay rumeeyey ilaahay baa yidhaha waxaa ka mid a dadka mid iga gaaloobay iyo mid i rumeeyeyba wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay leeyahy waxaa alle ka gaaloobay ka yidhaahdo mutirna binawi kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel ba xalay roobkii noogu da-ay ka yidhaahdaa ilaahay buu ka gaaloobay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xidigahana waa rumeeyey ninka yidhaahda ilaahay naxariistiisii baanu hellayna ilaahay buu rumeeyey subxaana wa tacaala yacni waa waxa aada u fool xun nimcada allihii keenay subxaana wa tacaala cidaan ahayn in loo nisbeeyo xataa aan la daayo yani bini aadamka caadiga ah qof intaad wax siiso wanaag aad u gasho haddana cid kale loo nisbeeyo adiga lagu dafiraa wax qurux badan maaha intaad cid wax u samayso wanaagii sama u samayso in haddana inta adiga lagu dafiro cid kale la siiyo libta waa waxaad u liita ilaahay ba subxaana wa tacaala roobkiiyo naxariista keena inta ilaahay inoo naxariista in cid kale loo nisbeeyo oo la yidhahdo xidig hebel baa xalay roob ku daaya xidig hebel buu ku daayay waa dulmi waxyaabaha laga faa'iidayo ghaswadatan waxaa ka mid ah tafaa'ulka inuu nebigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam oo markii suhayl ibnu camar ba u yimi sahul amrukum u lahaa arrinkiini baa laydin fudaydiyay in wax la tafaa'ulo laakiin baasaysiga shareecadu ma ogola inaad wax iska baasaysato waxyaabaha aynu ka faaidnay haswadan ay soo aragnay waxaa ka mid ah aahaartii nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu tabaruki karo sidii waysadiisii iyo biyihii ka daadanaya dadku ismarmarinayaan ama laisku sii masiixi jiray laakiin aahaaru saalixiin wax laga lagu tabaruko garan mayno ama maxoogana waxyaabaha haswadan intii lagu jiray dhacay waxaa ka mid a markii laga soo noqday haswada sane dhexda lasii socday ayay muslimiintu salaadii subax ka seexdeen waxaa la yidhahdaa ciidankaa meel degay dabeetana bilaal baa noqday ayaa loo diray ilaalada inuu ciidanka ilaaliyo dee salaadii waxu kiciyo bilaal ayaa markaa hurdadii ka tiro badatay baa la yidhi isna uu gamaan indhaha wuxun bay dadku kala qaadeen iyadoo cadeedu xaggaa sare marayso in baa ciidankii oo dhami indhaha kala qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waa halkuu ugu jiday markaa faman naama ninkii salaadiisa ka seexda ama hurda ay ka kaxayso inuu markuu indhaha kala qaado inuu tukado yani hadaabay iyada tan inay caado lagaga dhigtaa maaha habeen kasta intaad ka soo jeeda jeeda jeeda inaad tidhahdo salaaddii subaxda horday gu dhaaftay taasi si maaha iyadu laakiin haddaabay dhacdo subax subax ama hal habeen ama wuxuun inuu shaydaan haalib kaa noqdo oo qofka ay hurdadu lama tagto ilaa iyo tacdheeri ka soo baxayso waxaa korkiisa saaran mar allaaliya markuu toosa indhaha kala qaado inuu tukado soomaalidu inta badan dhaqan xun bay leedaha duhurkuu la sugaan duhur iyo waxala lama sugo markaad soo toostay ayaa la weysaystaa markaas baa la tukadaa intii dhexda lasii socday ee lasoo noqdayna mucjizaad kale ayaa nebiga ka muuqday calayhi salaatu wasalaam waxaa mucjizaadkan ka muuqday ka mid ahaa taksiiru acaami walmaa cunadii iyo biyihii oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam barakadiisa ilaahay ku badiyey waa kii lahaa salamata bnu lakwax saxaabigii la odhan jiray nebigaanu la baxnay buu yidhi ghazwa ghazawaadkayga ka mid ah dabeetana waxaana halalay buu leeyahay dhib aad u tiro badan leh ilaa ayaanu ku talagalnay inaanu qallo xoolihii aanu fuushanayn markaas markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna faray buu yidhi inaanu soo uruurino war balweelka waxa raashin idinku jira keena buu yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam nin walaba wixii raashin uun ku hadhay qandiyadiin iyo weelashiina ay seeteen soo ururiya intii baa la soo ururiyey dabeetana waxaa loo boglay bisaaq yar oo harag yar saan ayaa loo boglay saantii markii loo boglayna waxaa la yidhi dadka wixii qof walaba raashin waxaad haysatay halkaa ku ururi raashinkii baa meesha lagu ururiyey waan eegay buu yidhi inaan eego waxaad u yar karabat alcanzi buu ku tilmaamay kooman yar yar aan naf lahayn ayuu noqday wixii ciidanka dhan laga helay ciidan dhan oo kun iyo afar boqol oo nina ayaa wax yar oo inta leeg waxaa yar wax leeg buu leeyahay oo kalaa laga soo helay wax raashin ah markii lasoo ururiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam intaas yar ee laga soo helay buu ugu duceeyey oo ilaahay u weydiiyey inuu u barakeeyo dabeetana cuna baa la yidhi tii bay cuneen waanu wadnay wadnay wadnay buu saxaabigu leeyahy ilaa kun iyo afartii boqole nin ba ay fuleen raashinkii yaraa intii yarayd ee meesha lagu soo guray ilaa kun iyo afartii boqole nin ba ay ka dhargeen dabeetana waxaa la yidhi weelasha ku gurta baaqigiina weelashaanu kusoo guranay buu leeyahy markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fahal min wuduu war wax waysaa ma haysaan nin baa waysadiisii yarayd keeno oo waxaa la yidhi intaa yare ninkan wayse yaro harag ah taa yar intaa ugu jirta mooyaane wax kale lama hayo wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam meel qadax weyn weel bal ku shuba weelkan dabeetana waa iyana ugu duceey kiina waa ugu duceeyey wuxuu leeyahay saxaabigu biyihii sacbadan xoogu dardarsanayno waanu wadnay ilaa iyo kun iyo afartii boqola ninba halkii wayse yarayd laga wada weysaysto laga cabo laga dhamaystirtay hal wayso yar ayuunba alla barakeeyey aan biyaheeduba go-in xagga horena waataynu kusoo marnay xudaybiye markii la tegayna ceelashii ama meeshii biyihii intay ka go-een inuu nebigu alayhi salaatu wasalaam ceel dhiniya intuu istaagay ugu weysaysto biyo yar ugu shubay ama qaar leeb ugu ganay calaa kulli xaal biyo in marka horena alla uu barakeeyo ay biyo ka heleen dhexda markii lasii socdo ayaa waxaa soo degay suurad qur-aan ah